dhigayo wa taxriimin taxriim wax la xarimayo wa amrin amar wax laysfarayo aw nahyin ama nahyin wax laysu diidayo aw tardiibin ama wax la isjeclaysiinayo oo sawaabka ku sugan marka lala yimaado dee sheegid laysu sheego saa laysku tardiibinayo aw tarhibin ama cabsigelin oo ujeeddadu waxbaa laysaga digayaa waxaa laysu sheegayaa bal ciqaabta ka dhalanaysa iyo waxa waciidkii ku soo arooray haddii la sameeyo waxan umuurahaasay la imanaysaa oo umuurtii akhbaartan iyo riwaayaadkan iyo axaadiistan fii amri diin ee waxyaalahaasay u qaybsan tahay oo ay ku ay la imanaysaa fa idaa kaana hadduu yahay alraawi raawigii laha axaadiista ama akhbaartaa warinayey laysa bimacdinin midaan asaas u ahayn amase dee asal u ahayn lisidqi run macdin waasan dee meesha waxa weeyaan waxa asal wuxuu ahaw un baa la yidhaha dee iminka macaadintaba meeshan ilaahay ku khalqay ku abuurantahay ku sugan tahay waa sugnaanshahaas xataa jannatu cadnin waa iqaamada iyo daaim daa'imkee lagu lagu negiya loogu magacaabay arxani haddaanu dee macdin ama asal aanu u ahayn lisidqi run iyo ammaano uma bacdeed isagoo raawigii khabarkaa wariyey aanur iyo ammaano ehel u aanu ahayn aqdama uu ku dhiirado cala ariwaayati canhu ninka caynka ehlu ahdiyo ammaano warin wax laga wariyo man ruuxii qadxow gartay nin og oo garanaya ruuxani ama dee inaanu ehel u ahayn oo waxa weeyaan sidqi ehel u ahayn ammaano oo dee waxa weeyaan aanay ahaynba in wax laga wariyo haddana weriga wariyo uu ku dhiirado ku garanayo xaalkiisaa og walam yubayin aanu caddayna oon caddayna fiihi waxa ruuxa ah dee isaga ku sugan ee uu kuba sifoobay ee ah dee imaka ehel la-aantiisan aanuu riwaayo ehel u ahayn sidqi la-aantiisa daraadeed amaana la-aantiisa daraaddeed xifsigiisa xun daraaddeed ligayri kayrkii aanu u caddayn oo miman jahila macrifatahu ciddii ka jaahilka ahayd garashadooda ah een aqoonta ulahayn ama ruuxaa garashadiisa ka jaahilka ahayd kaana wuxuu kaa ruuxaa wax ka wariyey ee garanayey ee kii ka jaahilkaa xaalkiisana aanu cadayne aasiman mid ku dambaabayo bificlihi ficilkiisa mid ku dambaabayuu noqon daalika kaasa waa riwaayadii aashan mid khiyaansaday buu noqonayaa licawaami lmuslimiin dadkii muslimiintaa cawaamtoodii aan waxyaalahan kala soo ahayn ee dadkan aan kala aqoon ee iyagoo markaa rabistaa ku aqbalayay ee hadday riwaayadooda taxliil u sugnaa wixii dee riwaayadan ee xalila si xalaas haddii taxal ku sugnaana riwaayadani waxay xarimayey hadduu ku sugnaana amarkii finaya u hoggaansamayey nahay hadduu ku sugnaana ka dheeraanaya riwaayadan daraaddeeda waxanba kala soocaynin dadkan aan kala aqoon nin khiyaansaday buu noqonaya id laa yu'manu aamin lagama ahaa oo looga aamin maaha calaa bacdi man duul barhkood samica tilka alakhbaara axaadiista caynkaasa ama riwaayaadka caynkaasa ee dadka aan u ahayn de asal ama ehel u ahayn sidqi iyo ammaano ay wariyeen dadkii maqlay barhkood looga aamin ma aha an yastacmilaha inuu ku camal falo ow dee ama waxa weeyaan taxliil iyo taxriim amar iyo nahyi sirqi iyo tariib waxay keenaysaa ugu camal falo aw yastacmila bacda ama barhkeed uu ku camal falo walacallaha waxaaba laga yaabaa ah khabaartaas guud ahaanba dhammaanteedba aw aktara ama inteeda badan akaadiibu beena inay tahay laa asla laha asal baan lahayn bal markaa wuxuu sheekhu inoo sheegayaa raximahu llahu tacaala sababtan banaysay bal waajib ka dhigtay jarxa ruwaad dee jarxa shuhuudna waa laba mid oo waxa weeyaan ruwaaddii jarxinteedii walow dee daahirku imika qiibo iyo wax ka sheeg yahay ruuxii laakiin ehelka u ahaa ee macrifo taama waxaan u lahaa warac iyo xalaal mirable oo markaa ka beri ahaa hawo iyo waxyaalo dee maydh iyo tacasub iyo waxyaalahaasna ka beri ahaa ruuxa caynkaasa ee riwaayadana leh si uu bal markaa dadkii ugu naseexeeyo inuu wax ka sheego oo uu jaraaxeeya maha jaa-izune bal waajib bay tahay sababta wujuubkaa keentay ba hadee waa sawnu milla waa diinta in la ilaaliyo haddaan tan la yeedhin waxaa meesha imanaysa waxyaalo badan oon asalba lahayn rasuulka ilaahay inaanu odhan dadkii intay ku dhex faafaan oo dadka caynkaasa laga qaato oo laga wariyo in markaa dadkii waxaan diinba ahayn oon ilaahay soo dejin oo keliba diin looga dhigo oy kaba diin yeeshaan tan baa markaa keentay in dadka caynkaasa la jaraaxeeyo waajibnibadkeeda oo ah waa ilaalin diineed waayo haddaan taala la iman nafsado badan baa ka dhalan mafsadadaasi waa mafsado diineed oo dee dadku waxaan diinba ahayn bay ka diin yeelanayaan rasuulka ilaahay waxaanu odhan bay ku camalfalayaan iyagoo xadiis u haystaa taas mafsado adduunyana way kaba dhalanaysaayoo dee iyadana waxyaalahan taxliilkan iyo taxriirkan iyo umuurahan dee laysku xukumi ama lagu dhaqmi waxaan dee maslaxaynay shareecayna guud ahaan waa wada maslaxo wixii ilaahay inoo jideeye maslaxa inoogu sugan adduunyo iyo maslaxa aakhiraba wixii laynoo diidayna mafsada inoogu sugan adduunyo iyo mafsado aakhiraba wix haddaba haddaanay wixii ahayd shareecada ahaa dee maslaxada kuma sugna mafsado unbaaba kuma sugan oo halkaasaa mafsado diine iyo mafsado adduunyo kaba dhalanaysa waxaa lamida dadka shuhuudda ahe meelaha dadka xukaamta ama qudaada agtooda markhaatiya ka furaya ee dadkaasna haddaan cadaal lagu ogeyn sidqi lagu ogeyn in la caddeeyo inaanay dadkani deetan shahro u helahayn laakiin bay noqon si aan xuquuqdii dadku aanay u dayacmin oo dadka dhiigidoodii iyo amwaadkoodii iyo waxyaalahaas loo badbaadiyo loo ilaaliyo haddii kale ma badbaadayaan dhiiggii dadka iyo maalkoodi midkoona kuma badbaadayo haddaan dadkan wax lagaba sheegin laakiin dee ninkay wax ka sheegayaan waa nin waxan macrifo horta uleh waa inuu yahay nin aqoon taama uleh waa inuu yahay dee xalaalmiradna laho isagu hawo iyo mayl iyo tacasub kaba beri ah meeshiina qowlkiisiina la qaadanayo ee hadday dhacayso ruuxan inaanu macrifaba ulahay inuu yidhaha dana jarx iyo tacdiil baan ku camal falaya waxbaan dacnay ayaan saraaxaynaya macrifadiina ma laha dee waa taasi waa xantii uno mujarado waa dembi haddii xataa macrifadii uu leeyahy laakiin qowlkiisan cid aqbalaysa aanay jirin oo aan la qaadanahayna dee wax maslaxo oo kusan sheegitaanka waxaani markaa ma jiro kol haddaan cidi qaadanahayn oona kuba camal falahayn haddii bal matalan aanu uga jeedin ilaalin diineed iyo nasiixada dadka uu nasiixaynayo ee arrintu ay tahay tanqiis iyo ruuxan bal ceebayntiun wuxuu ujeedaana taasi xataa ahla jarxi wa tacdiilba ha ahaadee iyadoona kiibadii un bay noqon oo aan banaanayn bal markaa ay tanqiis aan looga jeedin nasiixo diineed looga jeedo ruuxuna waxaan ehel u yahay qowlkiisna kan la qadanaya uu yahay marka arrintani waajib bay noqonaysaa san bay deetay isu laasimiyeen a'immadu inay umuurahan dee ay waxa weeyaan ay kuna fatwoodaan markii la weydiiyey iyaguna ay ku kacaan caddayn dadka ceebahooda ay caddeeyaan markaa sheekhu wuxuu yihi raximah llahu taala maca iyaday taasi jirto maca akhbaar akhbaarki asixaaxa saxiixa ah ee min riwaayati siqaati dadka lagu kalsoon yahay riwaayadood ka mid ahayd iyo ahlilqanaacati qanaacada dadka u helka macnaa qanaacada waa dadka qowlkooda iyo xifdigoodan iyo adugu lagu qancayo la ictimaadsanayo ee dadka ay ku kalsoon xadiiskoodii lagu qanci lagu kaaftooni sababtu waa xifdigooda iyo itqaankooda iyo cadaaladooda kaamilka ah dadka axaadiistoodu aktaru mid ka badan weeye man yudara in loo baahdo ilaa naqli man shaksi naqlintii iyo riwaayadii lil aan ahayn bisiqatin ku lagu kalsoon yahay walaa maqnacin ku xadiidkiisa lagu qanco oo lagu kaaftoomo aanan oo waxaa uleeyahay imamkii imaam muslim iyadoo arrintaasi ay jirto haddana axaadiista saxiixa ah ee dadka iyagu ahla siqaad xaggooda kaba sugnaatay ayaa badanba oo diin ahaana iyadaa dee diinteeda ahoo looma baahna ku daciifo oo dee xaalkiisu sa kuwa horaynu soo marra yahay riwaayadiisii daruro dadka ku kalifaya riwaayadoodii maba jirto looma baahna oo kan isagu ama kadibka lagu tuumaya ama sheegaya ama xifdigii sida aad iyo aad uxuye muwasalkeen wuxuu dardinayaaba jirin waxayna u xambaaraya na u kelifaya riwaayadoodii maba jirto dadkaasi qaadkaa riwaayadoodii ayaa dee baab kastaba kuma sugan taalib kastana iyadaaba matalan lagu kaaftooni karaabo looma baahnaba dee xaalkoodna saas ah sababta loo caddaynaya ay tahay walaa axsibu u malaynaya buu yidhi kasiiran in badan oo miman duul ka mida yucariju macnaa ictimaadsanaya oo min annaasi dadka ka mida calaa maa wasafnaa waxaan soo tilmaanay ee min alaxaadiisi axaadiistaasa dicaafi dacaafka iyo walasaniidi asaniida almas-uulati lagaba saahilka yahay oo asaniida mas-uulada wixii kuba sugnaaday ictimaadsan isagu oo waxa weeyaan dee ictibaarinaya taasoo urursan oo yactadu isagu tood wayo tirsanaya ama ictimaadsanaya wayo ictibaarin biriwaayatka warinteeda la wariyo bacda macrifatii intii uu gartay dabadeed bimaa fiiha waxa iyada axaadiistaa kuba sugan ee ah min atawahuni dacfi iyo wadacfi waa isla mid anigu u malayn maayo waxa ku xambaaraya taas ama dadka caynkaasa ilaa ana aladii kii inuu yahay un mooye yaxmiluhu ku xambaaraya calaa riwaayatiha warinteeda iyo walictidaadi biha riwaayaadka caynkaas ee daciifkaee weliba uu garanayo dacfigeeda inuu sood isagu ictibaarso ictimaadsado inay tahay un mooye iraadatu takasuri badtasho iyo kufaantaafo si uu kuba faanayo doonitaankeed bidalika waa biriwaayati dacaaf cinda alcawaami dadka cawaamta agtood inuu waxa weeyaan dee agtoodii uu kuba badsado ta waxyaalahan badan ee uu urursaday dee markaa laguma ammaano ama dadkii kaleba ugu faano walian yuqaala in la yidhaaho ma aktara ma jamac ma aktara ma macnaa maxaa ka badan badana maa jamaca fulanun hebel wuxuu ururiyey oo min alxadiidi xadiis ah wa allafa waalifay oo min alcadadi cadad baad dee tiro axaadiisaban wuxuu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala annagu wuxun baaban u malaynayaa ujeedo waa dadka macrifada lu ka hadlaya xadiiskii macrifo u leh riwaayaadka daciifkaa macrifo u leh haddana aan iska dhowrahayne urursanaya waxyaalaha daciifka iyagoon caddayn wixii dadkiina aanu naseexayn riwaayaadka daciifka un urursanaye markaa waxa ku xambaaraya wuxuu yahay inuu yahay un baan u malaynayaa buu leeyahay takasur cinda alcawaam in la yidhaahon ninkani axaadiis intaasoo kun oo xadiis buu uriyaa ma axaadiisa uu riwaayo u leeyaha oo badan taakun wax kaloo dee ujeedadu baahi loo baahan yahay mama jirto ma haddii la eegayo dee taqwo ahaanna waxaa la eegi lah dadka inuu naseexeeyo yahay inuu waxaan ugaba digo oo uu markaa aanu dee ama ku dhex faafin haddii uu sheegana uu caddeeyo waxa ceebe kuba sugan laakiin haddii ay isagoo macrifo wixii loo garasho ule haddana uu urursado kutubtiisii ku ururiyu kala buuxiyo waxyaalaha daciifkaa isagoo garanayo bactigan kuba sugan waxay la tahay in buu leeyahay waxa ku xambaaray waa iraadatu takasiri bidalika cinda alcawaam iyo hadalkaas ah ina la yidhaaho ma aktara ma jamaca fulan min alxadiisi waallafa min alcadad waman dahaba ruuxa taga fi lcilmi cilmiga fiigii hada almadhaba madhabtaasoo ujeedadu waxa aan sugnayn ee daciifka ururtada wa salaka marahada ariiqa ariiqaas mara falaa nasiiba lahu nasiib uguma sugnaanin fiihi fi lcilm cilmiga fiigiisa nin nasiib kula ma aha wa kaana waxaanu ahaanayaaba bian yusama in lagu magacaabo jaahilan ku jaahila lagu magacaabo ayaa awlaad manaa ku awlaysan oo soo habboonba oo ku mudan min an yunsaba in loo nisbeeyo ilaa cilmin cilmi bal halkan buu ku dhameeye wuxuu leeyahayba ninku hadduu arrintaa daciifka iyo waxyaalaha riwaayaadkaan sugnayn isagoo macrifada uu urursado oo uu dariiqaa maro dee waxaau leeyahay cilmigii ninkaasi wax nasiibuu ku leeyahay ma jirto dee cilmigu wuxuu keenaye bal marka hore xataa hadduu weriyaba marka dambe inuu kala shaandeeyo dadka wuxuu gudbinayaa wax lowba ay noqoto haddii waxay raacaanoo bacfigiisii uuba caddeeyo cilmigiisii uu naqdi u yeesho iyo kala shaandayn laakiin haddii ay noqoto unka xaadidii leyl weeye nin habeen xaabo duranayo la arko inuu xataa xayawaan ama markaa moodoba dee waxa weeyaan qabsado uu noqdo ninkaasi waxa weya cilmigii nasiibkuma lahay isagoo jaahil lagu macaabaaba kaga awlaysan ninkan cilmi loo nisbeeyo bal markaas lay baabkii dheeraa halkan buu kuba dhameeyey sharaxanaka nawowi waxoogaa buu kaga hadlayaa furuuc adugu baabka malaa kuba khatimayo xaggan jarxa ruwaad inay jaa'is tahay o dee kolley waxyaalo ka waxoogaa saasa waan kaba soo sheegnay iyo inay tahay ruuxii dee baljaarixa ahaayee cid jaraaxaynaya ama san oo kale jarxigaa laba imanayay inuu dee ilaahay kaba cabsado oo uu digtoonaado oo inuu baltasaahul isaga kaba dhaco ruux dee si aanu saliim oo fayow oo jarxi ka fayow aanu sumad ugu dhigin weligiiba aan kaba hadhayn oo sumadaa dacfiga bal kaas baa inuu dee aada isagaba hubsaduu kaba digtoonaado waayo masalada jarxiga ka dhalanaysa waa mid weyn waxay noqonaysaana wax daa'im oo dee taasi bal imika rag kun iyo laba boqol oo sudood hortood dhintay baa jarxigii lagu jaraaxeeyaan aqri'aynaa ilaa imikadana xadiiskoodii la leeyayaa lagu la aqbalin dee taasna ay sii socon doontahay oo kale bal markaa arrinta ay noqoto wax la og yahay oo la hubo u banaan yahay inaynu yenin caarifa oo dee qowlkiisana la aqbalayo waa arrintan waa arrin muhim oo qaadiciyaadna sheego horta ninku waa inuu caarif noqday haddaanu caarifayn dee uma banaana xambay tegi maqbuul alqowlna waa inuu yaho qowlkiisan la qaadanayo haddii cid alla cid ka faa'idaysanaysoo qowlkiisan qaadanaysaaba aanay jirin asalahaan oo maqbuul qowl aanu ahayna de wax faa'iido ku sugan sheeg sheegani maba jirto ina faa'idada sheegitaankan ku sugani waa digniintaa dadka loogaba digaya layska ilaalinaya haddaanay taasi dhac ahayn iyadna wuxa qadxi mujarada ayuun baabay noqon talabaadna waa inuu ujeedo arrintan ah sawna almilla aanay uga jeedin tashafi iyo ruux dee adigu uu arrin kale uun ama ay masharb isku khilaafsan yihin iyo ibtisaahiyo waxyaalahaasoo kan dacnigi ama nuqsaanisi oo san bacni mujarada un taasna iyadna wax banaan ma noqonayso xanti un bay noqonaysaa bal umuuro kaloo dee kutubulmustalax iyo kutubuljarxi watacdiiliya in ay kaba hadlaan kutubulusul intubana oo xagga jarxiga ka laga aqbalayo iyo umuuraha jaarixa iyo mucadilka iyo cadad ma loo shardiaya uu kaba hadlaya masalaan hore uga soo hadallayna halkan buu kaga hadlayaa ah iyagoo raggii daciif ku og sababtii haddana culimmadu wuxuuga wariyaa rag ay bacsi ku ogyihin laba arrimood baan maalintaa hore soo sheegno ah idi waa axaadiistoodan inay wariyaan si ay u gartaan oo ay u ogaadaan oo haddow haddii magacoodiiba la bedelo ay kaga gartaan ilan waa xadiiskii hebel waa mid mid labaadna waan soo sheegnay oo ah dadkii khaasatan dabdigooda uu xumaay oo kale dee axaadiista ay warinayeen mid maqbuula iyo mid kale isugu jirtaa iyaguna intay wada qortaan bay marka dambe kala soocayeen oo way kala garanayeen oo kii maqbuulka ah ee lagu waafaqay ama aanu isagu khaba iyagu aanu ka dhicinna way garanayeen oo way qaadanayeen ka kalena way ka tegayeen ninkii aan munsiladooda gaadhin walow deed ay tahay inuu ka wada dheeraado laba arrimood oo kalena halkan imika uu ku soo kordhiyey nawowi taa qaabiceed baan kasoo naqliyay markaa hore oo mid waxa weya xadiiskii daciifka ahaa waa la qortaa waxaa loo qortaaba ictibaar daraadi istishaad oo de waxa weeyaan dacfi dhammaantii haddaba maaha waa daciifka mid ictibaar iyo istishaad galana waa leeyahay mid aan gelinna way leeyahay ragga ducafadna waa taaso bal bay xadiiskii daciifkaa u qoranayaan si ay de haddii ama isaga wax u xoogeeyo ay u helaan ama xadiis kale uu ugu xoogeeyo taasna iyaduna waa mid arrin kalena waxa weeye uu ka hadlayaaba axaadiistii tarkiibka iyo tarhiib iyo fadaa'il alacmaal wala uu kaba cabiray ma siwa almawduuc in la wariyaa baabkan way banaanta waxay la shirkaa si aanu sawaab ahayn ee dacfigii dhowaa un ay tae dacfigu hadduu adkaaday aanu mawduucba ahaaninba in la wariyo iyo in lagu camalfalaa aanay banaanayn bal wuxuu leeyahy axaadiistii tarkiib hadduu wuxuu fadaa'il alacmaal yahayna waxa loogu camalfalayaana aanu xalaal iyo xaraam iyo saa'ir alaxkaam aanu ahayn dee markaa taasna waatay walow shuruuda ay kuba qaydaan ay dhahaan waa jaa-isba in badan oo culimada kaba mid iyo bal waa umuuraha ay uba qortaan taasba weeye waxaa kaloo iyadna uu ka hadlaya halkan sharaxa qolada hayste asnaaf alkadaabiin iyo bal qaydaha yihiin oo kale waa baab u aad u sugay qaabiciyaad isna wax uu ku kordhiyey ma jirto si fiican unbuu usoo talkiisiyey oo imaka halkan oo qaabiciyaad kitaabkiisa ixmaal baab kuba sugan weeye isaga waa naftiisu wuxun baa bu yihi waa kalaamkii qaadigii intaasi oo si fiicanna uu dabdiyey waanu soo yar talkiisiyo bal haddaba iminka halkan sheekhu wuxuu ka bilaabayaa masaladii mucancanka ee adigu bal markaa a'imaduna kolkol aaraadoodu ay iskuba khilaafsanayd waxa weeyaan waa xadiiska sanadkiisa cani ay dhacdo yani xadasani iyo samicsi iyo amba'ani iyo waxyaalaha iyagu keenayo samaac iyo naqal aanay dhicin bal taas buu keenayaa waxaanaynu u yarbahanay horta dee ballaqba dheer baabku dee kale laba casharoo dambe ay noo dambaysa ee iminka horta si alfaadu ay suukan xidhato waan laqbayn doonaa marka dambena wixii aan yar eegi karna aan yar eegi doonaa haddii weliba casharkan wixii ka dambeeya aan yar soo talkiisin karna madaahibahana waan isku yarleyi doonaa ee horta meesha waxaa jira uun ruux haddii isagu mudallisuu yahay oo tadliis lagu yaqaano khilaafiyada ma jiro oo aimadu waxay doonaan dee haddii aan tadliiskiisu mid kooban ahayn ama aanu ahayn ninka dadka siqaada un wax tadliisya say sufyaan ibnu cuyeyne yidhaaheen ee dadkii tadliiska caadigaa lagu yaqaano ee ay tahay iyada inkastaba ninkan hala kulmo uu ka warinaye markaa muslimna taa ma khilaafsana oo samaaca way dalbaan oo canta markaa cantiisu maqbuul ma noqonayso bal ninkii siqada ahaa ee lagu kalsoonaa ee ninkan uu wax ka warinayena ay suwakti ahay inaysu soo gaadheen haddii aanu odhan xadasanii fulaan aanu odhan ee uu yidhaahaa can fulaan ama ana fulaanan qaala kada ama qaala iyo dakara waa isla wada miduun cibro ma laha xuruuftu eh waxa weeyaan bal markaa maxay cantaasi ku xambaaran tahay muslim isagoo qowlkiisu waxa weeye haddii ninkan ninkan uu la mucaasarooday ay suurtagal tahayna eeg ay suurtagal tahay inay kulmeen waayo hadday cadday inaanay asal ahaan kulmin inkastaba hala mucaasarooday muslimba kuma xambaarayo taa samaac kuma xambaarayo oo laba noo la ogyahay midna inuu andaris joogay midna khuraasaan joogay midkoodna aanu meesha ka tegin laakiin isku wakti ahaa dee iyada taa midna kuma xambaarayo ee ay tahay imkaana liqa macnaa suurtagal inay kulmeen ay taa suurtagal tahay laakiin aanay dariiq mina duruq inoogu sugnaanin inay kulmeen kol haddaanu ninkani tadriis kaba nabad galay muslim isagu wuxuu leeyahy wuxuu ku xambaaran yahay markaa istisaal baa sanadkaasi ku xambaaran yahay waana dee xadiidka la saxiix yeelayo taas oo taas waxaana jirtaa in dee bukhaariyo bal qowlka ay u tiiriyeen waan arki doonaa rabbi aad iyo aad u adag iyo weliba alfaada u isticmaalayo alfaada aad moodo kolkol dee xanaaq badan inuu soo saarayba inay tahay alfaadu kolkolo inuu aad u kacsanaaba sheeku markuu alfaadan kuma hadlayey bal markaa laba yidhi dee bukhaari buu ula jeedaa intooda badan say idhaahaan bacd alculamaana ay idhahaan cali bnu madiini weeye laakiin dee qowlka bukhaarina kan buu ahaa bal markaa waan arki doonaayo qolooyinkaa kalena waxay leeyihiin bal waa inay noo sugnaato marun inay kulmeen oo haddii mar un ay sugnaato inay kulmeen oo is arkeen oo wuxuu ka maqlay xadiis min alaxaadiis axaadiista inteeda kale waxaan ku xambaaraynaa samaacaasoo tan baan raacinaynaa hese haddii aanay marna inoo sugnaanin kulan ay kulmeen dee waxa daniga qaalibkuu yahay irsaalkuna ruwaadda uu kuga badnaayo inuusan mursal yoonu kaba maqal oo bal markaa itisaal laguma xambaarayo waana kolle masale aada u daqiiqa aad isaga yar markaasoo marka la eego san ay u dhigeen iyo muslim oo kitaabkiisa axad oo saxiixa yahayo axaadiistii sii cancado lahayd mar xataa axaadiis ay ku naqdiyeen aanu kuma jirin midka cantan ay ku naqdiyeen ay leeyihin waa mucaasara meesha jirta ee waxyaalo kale naqdigu ahaa iyo bal markaas kolley taasna madhabta muslim waxay keenaysaa wax xoogeeye bal aduu qorayno taasay qabaan wixii inta aan ahayn oo qowlka dee abi camri midan iyo abi mudafar isamcaan iyo aqwaashooda ama duura suxbo shardiyey ama inuu ninkani riwaayo ninkani wax ka wariyo lagu yaqaano bal waxay ku tiriyeen dadka mutashadidiinta maqaalaadkoodii oo taa iyadee labada madabood baa meesha yaalaan kolle masalada nain way iska yar dee waxa laga yaabaa laqladan baaban oo waqti dheer na siin ahayn xataa kutubtii amada kutub qaar oo aada looga qorayna xataa in badhkooduma waan aragba ee waxaa jirta iminka waan filayaa in mucaas dadka mucaasiriinta aan qoray mucancanadon wax ka qoray laakiin maale kitaabkiisa raggii horena waxaa jiray ibnu rushayd la yidhaaho reer maqrib buu ahaa nin caalimku ah buu ahaa adigu kolle cilmigan oo qarnigii toddobaad iyo qarnigii sideedaad qayb kamida waa noolaa rixlo dheerna waa leeyahay ma axaadiista dee waxyaalo rixlo oo mala qayb kamida un ay madbaxeeyeen aan la wada madbaxayn la yidhaha day fawaaid badan tahay oo kitaab dejiyey matalan la yidhaha sanad markaa la yidhaha magaciisa asanad adigu asanad alabyan walmawlid alamcan fi lmuxaakamati bayna alimaamayn fi lxadiid almucancan labadoodu maxkamad saareeya eegaya kitaabka waa madbuuc laakiin maan arag xataa kitaabka ah laakiin kolay talkiiskiisa inta badan jaamicu taxsiil fi axkaam almaraasila calaa ima masalada waa ka hadlaa waa ku sugayo waa waxaan u laadmi karno ibnu rajab isna sharxu cilal tirmidi oo kolay dabacaad kala duwan leh isaguna ilaa dhowr iyo toban saxo isagoo dee madhabkan muslim kolay radiyaya marka dambe kalaamkiisu siduu yahay ka dhigayaba ismaacan uu isaga soo naqminayo in la qalbin karo oo la odhan karo jaamil kalaaba ismaaca bal ibnu rajabna waa jiraayo dee isaguna waa kitaab madbuuca inana soo gaadhay dadku u laadmi karo walaan arkay imaka oon magaaladan ku arkay hore umaan arag kitaab asacyulxafiis la ydhaaho kitaabkan ibnu kasiir ee uu mukhtasar culuum alxadiid ee kitaabka ibnu salaaxu ku soo gaabiyey albaacis alxafiis ee adigu dee shaakir iyona qolayna ay sharxeen kollay dabcaadka qaarkoodna albaanina uu tacriif ku leeyay dabcad dambe oo laba mujalad iyo waxyaale nin adigu kitaabka sharxay oo intii shaakirku gooyey isaga dib u sharxay kuwa nin dictooro cabdilcasiis sagiir baa la ydhaha xafilayana jaamacat ilimaan iyo dadkii adigu jaamikan xadiiska dhigaya waa nin laakiin dadkan maqaaribada kaba mid ah oo la arkay inan kitaabkiisa imakaan helayo aan arkay adigu magaalada humude hore umaan arage laakiin gees mufiid ah si uga hadlayo si uu usoo talkiisiyo laga yaaba xasharada dambe kan maahe inaan yar adeegsano bal talkiiskiise bal waxyaalahaasi way jiraan oon leeyahay waa u laabmi karta waxaa kaloo isaguna xusid mudan kitaabkan almuuqida ee uu leeyahay dahabi waa risaalo yar tacliiq fiicanna ama taxqiiquna waxaa cabdilfatax buuquda oo xagga taxqiiqa aada iyo aad ugu heer sarreeya taxqiiqaadka iyo tacliiqaadkiisa ayaana ku leh ayaa wuxuu leeyahay halka hore muu taaban ee uu dahabi ka taabtay hadalka muslime fasin uu leeyahay oo kolley ilaa dhowr iyo labaatan safaqa gaadhayo iyadna hadalkan muslim oo ku talkaysiya iyo masalada aqwaashood iyo qolooyinkii qowlka muslim qabay aimada iyo waxyaalo sidaasa ukaado ilaa dhowr iyo labaatan oo dee u laadmi kartaan baa leeyahay isaguna waa kitaab dee muntashira oo u laadmi kartaan macnaha waxaan u jeedaa in imaka waxa laga yaaba inaan dinteeda wada gaari karine sia inaan balyar ogaano kutubta masaladan walow laga yaabo dee ninba istitaah inuu leeyahay oo uu markaa jaanibu xoogeynayo haddana kutubta bal adraabta masalada kaba hadashay ee waxaan helayn iyo waxaan he aynaan imaka alkeena kuma sugnaynba oo markaa taas bal si loola laadmi loo laadmi karo oo loo arki karo ee bal imaka hadalka muslimaan bilaabaynaa waana radid aada u qaasiya marka la eego usluubkiisa bal waxaa marka u cabiraa dahabi siyar calamnooda tarjamadiisa ayaa wuxuu yidhaha walixijati fii khuluqih inxarafa can lbukhaariy maanaa xijjo khuluqiisa kuma sugan markii hore ka wada ramay inuu bukhaari laazimay dee aadna isugu dhawaayeen oo isaga sababtii sheekhiisii moxamed ibni yaxya duhri ay isku beledka ahayeen ay dee khilaaf usoo dhex galay oo xididkooda uga xumaaday bukhaari daraadii haddaba markaas walixijati fii khuluqih ayagoo dee bukhaari inxaraf can lbukhaari oo kitaabkiisa saxiixa ana kumabuu sheegin ma soo hadal qaadin muqadimada saxiixiisana wuxuu ku xeel dheeraaday bilxadi caley dee markaa dadka qowlka leh markaasu yidhaha qowlkaasna waxaa la jawaa abu cabdillahi albukhaari iyo sheekhiisa cali bni madini iyo wuxuu kaba cabiray arrintan dee xijo khuluq inay dee waxyaale ay jirto laakiin kolle waa sirba aad u yaraada baan arki doonan wuxu uhi waqad takallama way hadleen bacdu muntaxili alxadiisi bacdu muntaxil lixadiis xadiidka kuwii u nisbe sheeganaya wey inta xalow macnaa inta sabow oo habuubalg cibaarada baaba iyadna dee nooca radigii qaasiga ah macnaa kuwa sheeganaya xadiiska u aftirsanaya ama u nisbe sheeganaya xagga cilmi aqoonta xadiiska barkood oo min ahli casrina dadka casrigeenan ehelkiisii waxay kaba hadleen fii tasxiix alasaniidi asaaniidda tasxiixeed iyo wa tasqiiniha tadciifkeeda la daciifiyo biqowli qowl bay ku hadleen qowlkaasoo low darabna can xikaayatihi wa dikri fasaadihi safxan low darabna safxan macnaha haddaan kaba jeedsano un ka aamuso oo can xikaayatihi xikaayadiisa la xikaayeeyo lasoo naqliyo la sheego iyo wa dikri fasaadihi fasaadkiisa sheegitaankiisiiba aan kaba jeedsano oo inaan kaba hadlin lakaana wuxuu ahaan lahaa darbigaas ama jeedsigaa iyo icraabka iyo kafigaasi ra'yan ra'yi buu ahaan laha matiinan adag wa madhaban madhab buu ahaan laha saxiixan saxiixan oo wuxuu leeya waa qowl mutayba maaha in lasoo hadal qaado wax in lasoo hadal qaado mutaye haddii aan iskaga aamusoon iskaba dayno taas baa ra'yi adag buu ahaan laha iyo madhab saxiixa isagaana taas sii cilayn doona kollayna ninka halkan muu magacaabin asal ahaan dee lamana hayo oo filaya tasmiyo ama muslim ah ama talaamiidiisii kitaabka ka maqashay ah ama kuwii kuwaa kaba sii maqlay tasmiye ay ninkan magacaabeen ama bacdigan ay magacaabeen laakiin culimmadii dambe ayaa intoodii badnayd waxay yidhaahaanba bukhaari bay yidhaahaan walow bacdigood iyagu ay yidhaahaanba oo xataa biqaaci oo xaafid ibn xajar kaba soo naqliyo dee in si wuxuu kuba xambaariyay cali ibnu madiini qolooyin kalena ay qowlkaa raajix yeelaan bal ibnu kasiir iyana qowlkay malaa raajix yeelayaan inuu cali ibnu madiini uu yahay oo isagaa wuxuu yidhaahaa cali ibnu madiini arrintan wuxuu u shardiyaa asla sixa laakiin bukhaari uu islaazimiyey uun uu ku camal falay uune xadiiska sixadiisa uma shardiyo arrintan ah samaaca markaasan buu deesa yidhaahaa waa qowlku waa qowlkii cali bni madiine ayuu yidhahaa bukhaari buu ka dhigaa walo xafidnukadkiisa uu ku leeya hadalo uu kaba dhigayo mee inuu shardiyo isaguna asla sixa uu shardiyo taas uu kaba dhigayo laakiin waa siduu imaamka ibnu kasiir yidhaaho inuu markaa cali qoloyin kalena kolley waa qowlkooda ay yidhaaheen inuu cali bni madiine ninkan uu ujeedaa yahay kitaabkiisana walow wax ka akriyaystay oo wax ka maqlay laakiin kitaabkiisa sia maalinta ugu horreysay casharka bilaabayna kusoo sheegnay wuxuu kaga wariyey ma jirto oo walow sheekadiisa uu kamid yahay cali bni madiina haddaba wuxuu ahaan laa buu leeyahy lakaana ra'yan matinan wa madhaban saxiixan maxay taasi u noqon lahayd ra'yi xoog leh id ilciraabu jeedsi la jeedso can ilqowli qowlkii almudaraxi la tuuray waa qowlka aan dee wax kasoo qaad lahaynee madruuxa ah jeedsiga laga jeedso ayaa axraa mudan oo isagu liimaatatii baktiintiisa ama diritaankiisa la dilo qowlkaasee la baabi'iyo wa ikhmaali dikri qaa'idii kii yidhi ee sheegay macnaha hadalkan ku qowlay dikrigiisa ama hadalqaadkiisa ridid la rido oo meeshaba laga saaro wax laga soo qaadin waa daru icraabkaas baana ku ayaa ku xaq leh allaa yakuuna inaanu noqon daalika kaasi waa sheegitaankan la sheegayaa tambiihan baraarusin lizuhaali dadka zuhaashaa lagu baraarusiyo caleyhi cala alqowli lmubtarax waxaa halkan kaley waa arrin yar muhima bal isagu marka leenay arrintan imika uu sheegayaayo xagga marka la eego aqwaasha aan wax kasoo qaadka lahayn ee kolkol xuduudaadka dadka qaarkood ay siradiyayan kaba dhasha waa arrin dee kolley u muhima oo wuxuu leeyahay qol kol hadduu qowl madruuxa yahay iyadoo laga aamuso oon la sheeg sheegin ayaa qowlkaas horta baabiintiisa la baabiiyo iyo kii qaacilka ahaa ee waxaan yidhi in isna aan dee dadkuba aanay garanayn dig ikhmaal waa macnaa iskaadila dee shaksi mukhaamil waa ruuxa qarsoon ee laba aqoon isagana qarintiisa laba qariyo een halkaas cidba aanay markaa baran tan ba oo masalan kaga xaq ku mudan buu leeyahay aamuska lagaba aamuso oo waxa weeyaan oo dee taasi tahay bal imanka qowl bee layidhi ama hadal layidhi ama taas oo kale haddii lagaba aamuso waxaa la arkaa ciddii dee markaa hadalkaa la yidhi in koobanun inay maqashay intaas mooye cid kale oo dee markaa aaninanu intii maqashay mooye in kalaba gaadhin oo halkaa aan dadki sii wadwadinoo lagaba aamuso laakiin qowlkii hadday noqoto imika radin la radiyo oo qowlkaa wax lagaba sheego qowlka naftiisiibaa dad aan hore usii maqlin baa maqlayo horta kuwii naftiisiibaa waxay noqonayaan inay doondoonaan ay balhubsadaan oo yaa yidhi iyo waxyaalo taasi waxay keenaysaa qowlkiibay faafin u tahay oo ka caaridayo radinaya isagoona xataa isagu u jeedin ayuu qowlka faafintiisa iyo sheegitaankiisa ayuu isagu sabab u noqonaya ruuxii yidhina isagii oo la barto oo dalaarto dee maqsadkiisa hadduu barasho iyo in la bartaba ahaa uu gaadho ayay tani sabab u noqonaysaayo waxa weeye in badan kol haddaad mafsado weyn oo dadkii dhex gelayso oo ka dhalanayso dadka looga dhigaatirin aamus layskaba aamusa ayaa kaga sii faa'iido badan iyadoo la sheeg sheegoo dad badan markaa ama ay ruux kii kale qowlkaa u tacasubaan ama ay doonaan inay ogaadaan ama iyagoo maqan la ogeysiiyaba waa arrintan imika uu sheegaya laakiin muxuu yidhi hayra laakina ana anagu lama takhawafnaa markii aan ka cabsanay min shuruuri alcawaaqibi waa caaqibada xun iyo cidhibta xun ama caaqibooyinka sharkeed iyo shuruurteed iyo waktiraari jahalati dadkii jahalada ahayd kadsoonkooda ay ku kadsoomaan fii muxdathaati alumuur umuuro aan jiri jirin oo dadkii hore aanay laba imin oo iminka la soo darisiisay oo lalaba yimid taas inay dadkii jahalada kuga kadsoomaan iyo wa israacin degdegooda kuwa jahaladii ay u degdegaan ilaa ictiqaadi khada'i lmukhdi'iina kuwa iyagu qowlku waa qowl khada ayuu leeyahy kuwa mukhdi'iinta khada'ooda in la ictiqaadiye inay u degdegaan markan kaba cadsanay iyo walaqwaali aqwaashii asaaqidati dhacsanayn cinda alculamaai ictiqaadkeed iyo ictiqaadi alaqwaali asaaqidati cinda alculamaa wey aqwaasha haddii aan kaa dhacsanayn ictibaarta lahayn cinda alculamaa in la ictiqaadiyo dadkii inay u degdegaan jaalada markaan kaba cadsanay ayaa ra'aynaa waxaan noo muuqatoon garanay alkashfa faydid aan faydno oon cadayno can fasaadi qowlihi qowlkiisa fasaadkiisa aan cadayna iyo waradda maqaalatii qowlkaanka qaa'ilkaasi yidhi celin la celiyo biqadri maa kii qadarkiina lagu celiyo yaliiqu biha iyada u laa'iqeen min raddi radini kaas baa waxay noo muuqatay inuu yahay ajdaa mid nafci badan cala alamaami dadka u waxtar badan oo uga waxtar badan aamus lagaba aamuso wa axmeda una mahadin badan lilcaaqibati xagga cidhibto manaa caaqibadiisna ay tahay caaqibad la mahadiyo ay tahay in sha allahu tacaala haddii rabbi iraadeeyo oo wuxuu leeyahy arrintaa hore way jirtaa oo qowlkao lagaba aamuso halkaa u ku baktiyaa kol haddaan cid hore oo dhanbe laakin wuxuu leeyahy waxaan kaba baqanaynaa iqtiraara jahala oo dadkii adigu kolley waxaa la arkaano muslimka siday bacd alculamaa yidhahan waxaa kuba xambaaray wuxuu arkay haddii qowlkani uu hirgalo san laguma socdo dee qaybaha uu inoo jir axaadiis buu soo qaadi doonaa amsiluu soo qaadi doonaa axaadiis aad iyo aad u badan inay meesha ka baxayso oy kaba tegeyso dee hadday axaadiista aad badani ay meesha kaba baxda ay noqonaysa jaamid dan oo muhimoo sunnihii kamida in lagaba tago in cidi kuba camal falin taasna ay tahay dee hadmani diin iyo nuqsaan diintii kuba imanaysa ama dumin diintii la duminayo marka taas baa arrintiisu ay ahayd taas baa keentayna qasaawadan raddiga iyo hadalkan uu odhanayo taas baa keentay oo waa sababta uu markaa radintan adagna ugu radiyayo dee uu leeyahayna in tan la cadeeyo si aan looguba kadsoomin oo arrintaasi aanay u dhalan caaqibada xubina aanay ugaba iman ayaa aad iyo aad u mudan wazacama alqaa'ilu haddaba iminku hadalkiisu yar raadhacayahay wazacama wuxuu sheegtay alqaa'ilu kaa qaa'ilka alladii qaa'ilkaasoo iftasaxnaa aan bilaabanay alkalaama hadalka cala alxikaayati xikaaya tardiyo arrintan ah samaaca markaas san buu deeta yidhaahaa waa qowlku waa qowlkii cali bnu madiine ayuu yidhaahaa bukhaari buu ka dhigaa madaxa fidnukadkiisa uu ku leeya hadalo uu kaba dhigayo mee inuu shardiyo isaguna asra sixa uu shardiyo taas uu kaba dhigayo laakiin waa siduu imaamka ibnu kasiir yidhaaho inuu markaa cali qoloyn kalena kolley waa qowlkooda ay yidhaaheen inuu cali bnu madiine ninkan uu ujeedaa yahay kitaabkiisana walow wax ka akriyaystay oo wax ka maqlay laakiin kitaabkiisa san maalinta ugu horreysay casharka bilaabayna kusoo sheegnay wuxuu kaga wariyey ma jirto oo walow sheekadiisa uu kamid yahay cali bnu madiina haddaba wuxuu ahaan laa buu leeyahy lakaana ra'yan matiina wa madaban saxiixan maxay taasi u noqon lahayd ra'yi xoog leh id ilciraadu jeedsi la jeesto can ilqowli qowlkii almudbaraxi la tuuray waa qowlka aan dee wax kastoo qaab lahayne madruuxa ah jeedsiga laga jeesto ayaa axraa mudan oo isagu liimaatatii baktiintiisa ama diritaankiisa la dilo qowlkaasee la baabi'iyo wa ikhmaali dikri qaa'ilii kii yidhi ee sheegay macnaha hadalkan ku qowlay dikrigiisa ama hadalqaadkiisa ridid la rido oo meeshaba laga saaro wax laga soo qaadin waa daru icraabkaas baana ku ayaa ku xaq leh allaa yakuuna inaanu noqon daalika kaasi waa sheegitaankan la sheegayaa tambiihan baraarusin liljuhaali dadka juhaasha lagu baraarusiyo caleyhi cala alqowl lmudbarax waxaa halkan kolley waa arrin yar muhima bal isagu marka leenay arrintan imika uu sheegayaayo xagga marka la eego aqwaasha aan wax kasoo qaadka lahayn ee kolkol xuduudaadka dadka qaarkood ay tiradiyayaan kaba dhasha waa arrin dee kolley u muhima oo wuxuu leeyahay qowl kol hadduu qowl madruuxa yahay iyadoo laga aamuso oon la sheegsheegin ayaa qowlkaas horta baabiintiisa la baabi'iyo iyo kii qaa'ilka ahaa ee waxaan yidhi in isna aan dee dadkuba aanay garanayn dig ikmaal waa macnaa istaad dila dee shaksi maqaamle waa ruuxa qarsoone laba aqoon isagana qarintiisa laba qariyo een halkaas cidba aanay markaa baran tan baa oo masalan kaga xaq ku mudan buu leeyahy aamuska lagaba aamuso oo waxa weeyaan oo dee taasi tahay bal imanka qowl bee la yidhi ama hadal la yidhi ama taas oo kale haddii lagaba aamuso waxaa la arkaa ciddii dee markaa hadalkaa la yidhi in kooban inay maqashay intaas mooye cid kale oo dee sin markaa aan imaanu intii maqashay mooye in kaleba gaadhin oo halkaa aan dadki sii wadwadinoo lagaba aamuso laakiin qowlkii hadday noqoto imanka radin la radiyo oo qowlkaa wax lagaba sheego qowlka naftiisiibaa dadoo aan hore usii maqlin baa maqlayo horta kuwii naftiisiibaa waxay noqonayaan inay doondoonaan ay balhubsadaan oo yaa yidhi iyo waxyaalo taasi waxay keenaysaa qowlkii bay faafin u tahay oo kan caaridaya radinaya isagoona xataa isagu u jeedin ayuu qowlka faafintiisa iyo sheegitaankiisa ayuu isagu sabab u noqonaya ruuxii yidhina isaga oo la barto oo dalaarto dee maqsadkiisa hadduu barasho iyo in la bartaba ahaa uu gaadho ayay tani sababba u noqonaysaayo waxa weeye in badan fal haddaan mafsado weyn oo dadkii dhex gelayso oo ka dhalanayso dadka looga digaa jirin aamus layskala aamusa ayaa kaga sii faa'iido badan iyadoo la sheegsheego dad badan markaa ama ay ruux kii kale qowlkaa u tacasubaan ama ay doonaan inay ogaadaan ama iyagoo maqan la ogeysiiyaba waa arrintan imika uu sheegaya laakiin muxuu yihi hayra laakina ana anagu lamaa takhawafnaa markii aan ka cabsanay min shuruuri alcawaaqibi waa caaqibada xun iyo cidhibta xun ama caaqibooyinka sharkeed iyo shuruurteed iyo waqtiraabi jahalati dadkii jahaladahay kadsoonkooda ay ku kadsoomaan fi muxdathaati lumuur umuuro aan jiri jirin oo dadkii hore aanay laba iman oo iminka lasoo darisiistay oo lalaba yimid taas inay dadkii jahaladaa kuba kadsoomaan iyo wa israacin degdegooda kuwa jahaladii ay u degdegaan ilaa ictiqaadi khada'i lmukhdi'iina kuwa iyagu qowl kuwa qowl khada ayuu leeyahy kuwa mukhdi'iinta khada'ooda in la ictiqaadiyo inay u degdegaan markan kaba cabsanay iyo walaqwaali aqwaashii asaaqidati dhacsanayn cinda alculamaai ictiqaadkeed iyo wa ictiqaadi alaqwaali asaaqidati cinda alculamaa wey aqwaasha haddii ah ha dhacsanin ictibaarta lahayn cinda alculamaa in la ictiqaadiyo dadkii inay u degdegaan jaaladaa markaan kaba cabsanay ayaa ra'aynaa waxaan noo muuqatoon garanay alkashfa faydid aan faydno oon caddayno can fasaadi qowlihi qowlkiisa fasaadkiisa aan caddayna iyo waradda maqaalatihi qowlkaanka qaa'ilkaasi yidhi celin la celiyo biqadri maa kii qadarkiina lagu celiyo yaliiqu biha iyada u laayiqeen min raddi radini kaas baa waxay noo muuqatay inuu yahay ajdaa mid nafci badan cala alamaami dadka u waxtar badan oo uga waxtar badan aamus lagaba aamuso wa axmeda una mahadin badan lilcaaqibati xagga cidhibto manaa caaqibadiisna ay tahay caaqibo la mahadiyo ay tahay in sha allahu tacaala haddii rabbi iraadeeyo oo wuxuu leeyahy arrintaa hore way jirtaa oo qowlkoo lagaba aamuso halkaa u ku baktiyaa kol haddaan cid hore odhanbe laakiin wuxuu leeyahy waxaan kaba baqanaynaa iqtiraar aljahala oo dadkii adigu kolley waxaa la arkaano muslimkaasay bacd alculamaa yidhahan waxaa kuba xambaare wuxuu arkay haddii qowlkani uu hirgalo san laguma socdo dee qaybaha uu inoo jira axaadiis buu soo qaadi doonaa amsiluu soo qaadi doonaa axaadiis aad iyo aad u badan inay meesha ka baxayso oy kaba tegeyso de hadday axaadiista aad badan ay meesha kaba baxda ay noqonaysa jaanib dan oo muhimoo sunnihii kamida in lagaba tago in cidi kuba camal falin taasna ay tahay dee hadmani diin iyo nuqsaan diintii kuba imanaysa ama dumin diintii la duminayo marka taas baa arrintiisu ay ahayd taas baa keentayna qasaawadan raddiga iyo hadalkan uu odhanayo taas baa keentaybo waa sababta uu markaa radintan adagna ugu radiyayo dee uu leeyahayna intan la caddeeyo si aan looguba kadsoomin oo arrintaasi aanay u dhalan caaqibada xubina aanay ugaba iman ayaa aad iyo aada u mudan wazacama alqaa'ilu haddaba iminku hadalkiisu yar dhaadhacayaa wazacama wuxuu sheegtay alqaa'ilu kaa qaa'ilka alladii qaa'ilkaasoo iftataxnaa aan bilaabanay alkalaama hadalka cala alxikaayati xikaayo can qowlihi qowlkiisa aan ka xikaayoono aan hadalkii ku bilaabanay iyo walikhbaari warramid aan ku bilaabanay hadalkii aan ka waranno can suu'i rawiyati macnaa fikirkiisa xun waa fikirkiisa xun ayaa wuxuu sheegtay ana kula isnaadin isnaad kasta oo lixadiisin xadiis u sugnaaday isnaadkaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay fulaanun can fulaanin waa cantaa uu kuba sugan yahay walxaal qad axaaba uu koobay alcilmu cilmigii oo macnaa dee macrifadii ay jirtay xasishay ama macrifo liannahumaa labadan fulaan can fulaan qad kaanaa inay ahaayeen fii casrin waaxidin zaman keliya ay ku wada sugnaayeen cilmigi uu koobo dabcna taa la ogyaho inay isku wakti ahaayeen la og yahay wajaa'izun ay suurtagal la tahay waayo haddaan issuurtagal ahayn iyagoo isku casriga waa taa midi muslim kuma xambaaraya iyadaba itisaal laakiin ay bannaan tahayna bannaanida halkani waa suurtagal ay tahay an yakuuna inuu yahay alxadiisu xadiiskaas alladii xadiiskaasoo rawaa uu wariyey alraawi raawigani caman shaksi rawaa canhu uu kama wariyo laakiin cantan maanta uu isticmaalay waa fulaan can fulaan ay suurtagal tahay qad samicahu inuu maqlay minhu isaga uu ka maqlay wa shaafahahu bihi mushaafahadu waa dee ruux labada ruux markay wada hadlayaan iyagoo cidi aani udhexayn mid kasta kale afkiisa kama qaadayo an kitaabkan kaba akristay sheekh maxamed bashiir raximah allahu tacaala kutaaban ka akristay ayaa wuxuu kaba cabiri jiray halkan marka shaafaha uu ku laqbaynayay macnaa uu la faruuriyeystay oo macnaa ujeedadu faruuriyaha uu kagaba qaatay oo macnaa ay suurtagal la tahay ay banaan tahay suurtagal tahay raawigani raawigan kale uu maanta kama warinayo waa isku casir horta taa waa la ogyahay laakiin maxaa jaa-isana inuu kaa maqlay wax oy dee afka markaa uu afka laba gaadhay wax kaba maqlayna ay suurtagal tahay kayra laakini ana anahu ana anahu shaniye laa naclamu aynaan ogeyn lahu isaga waa raawigan minhu waa kan kale uu kaba warinayo samaacan ama samaacan maqal minhu isaga wax ka maqlay aynaan ogeyn walam najid aynaan helina fii shayin shay min ariwaayaati riwaayaatka kamida anahuma altaqaya inay kulmeen anahumaa labadan waa fulan can fulan labadan dee mutacasiraynka iltaqaya inay kulmeen qab asal ahaanba inay kulmeen aynaan ka warhayn aw tashaafahaan ama se ay dee ku wada hadleen oo takhaadara bixadiisin xadiis ay dee kakaleyso kan ka maqlaya ay xadiiskee saa ku kala wariyeen maxaa uu sheegtay oo halkan mukale kalaamkuu yar dheeraado halkan baana maqsuudkii kalaamkuu dhiciye wuxuu kaasi zacama alqaa'ilu aladi istataxna alkalaama cala alxikaayati can qowlihi bal soo wado wuxuu sheegtay ana alxujata xujadi laa taquumu inaanay qum ahayn cindahu agtiisa bikulli khabarin xadiis kasta oo jaa hada lmajaa dariiqaa yimi macnaa laba mutacaasirayna oy suurtagaltay inay wax kala maqleen laakiin aynaan fii riwaayati min riwaayaati ka helin iyagoo kala maqlay laakiin waa suurtagal inay kala maqleen xadiiska saas lagu wariyo inaanay xujadu agtiisa kuba qumahayn ayay sheegtay ayuu sheegtay xataa yakuuna ilaa uu ahaado cindahu agtiisa oo uu xasilo alcilmu macrifo iyo ogaansho biannahumaa labadani waa fulaan can fulaan labadani mutacasireenkii qad ijtamaca inay kulmeen min dahrimaa ay fii dahrihimaa zamankooda iyo dee cumrigoodii maratan mar iyo fasaa'idan wax ka badan bal mar keliya ama wax ka sii badan ilaa inay kulmeen ilaa ay caddaato oy agtiisa uu taa macrifadu ay ugu xasisho inaanay xujo noqon ahayn xadiiskaasi xujo aanu agtiisa kuma noqonayno macnaa aan istisaal lagu xambaarayne inqidaac lagu xambaarayo anahuma bianahumaa qad ijtamaca min dahrihimaa ay fii dahrihimaa maratan mar ay kulmeen iyo fasaa'ida wax ka badan aw tashaafaha bilxadiidi baynahumaa ama se ay ku wada hadleen xadiiski ay iskula adigu dee kala wariyeen xadiiskii iyagoona cidi u dhexayn baynahuma aw yarida amase uu soo arooro khabarun khabar uu soo arooro oo fiihi khabarkaa dhexdiisa uu ku sugan yahay bayaanu ijtimaacihimaa inay kulmeen caddayntii xataa yaanu dee inooguma sugnaanin samaace inay meel ku kulmeen oo is arkeen khabar uu kuma sugan yahay ilaa uu soo arooro bayaanu ijtimaacihimaa wa talaaqihimaa kulankooda ay kulmeen maratan mar ay kulmeen min dahrihimaa macnaa maratan ay kulmeen min dahrimaa ay fii dahrimaa marada iyo kugaasoo baa wax maro kasii badan oo kasii sarreeya fain lam yakun haddaanu ahaanin cindahu agtiisa waa ninkiibuu qaa'ilkiibuu weli sheegayaa waa wixii uu qabayna waa sheegayaa agtiisa haddaanay kuma sugnaanin cilmu daalika kaa cilmigii oo macnaa aanu isagu ogeyn inay wax kala maqleen ama ay kulmeen walow kulankoodaasi mar kaliyaba haba noqdee taa haddii aanay agtiisa kuma sugnayn walam taati aanay imanna riwaayatun riwaayo saxiixatun saxiixa ah oo tukbiru warramaysa oo caddayn ana hada raawiya raawigani can saaxibihi saaxibkiisa ka warinaya qad laqiyahu maratan mar inuu la kulmay bal ama wax ka sii badan wa samica minhu uu ka maqlayna shayan waxuu ka maqlay lam yakun inaanu noqon ahayn oonu ahaanin fii naqlihi naqlintiisa ninkaasi uu soo naqliyey alkhabara khabarka iyo xadiiska caman shaksi uu ka soo naqliyey rawaa canhu uu ka wariyey daalika khabarkaa uu kama wariyey walxaal alamru amarku kama wasafna uu yahay siaan soo tilmaanay oo ujeedadu marna aan la helin iyagoo meel ku kulmay ama wax kala maqlay inaanu khabarkaasi noqonayn aanay khabarkaa ku sugnaanahayn xujatu xuja aanay kuma sugnaanayn lam yakun fii naqlihi alkhabara waa xujatun oo xujada ismigii dee kunta wa kaana alkhabaru khabarku wuxuu noqonayaa cindahu agtiisa mawquufan ku la joojinayo macnaa khabarka cayn wasfigiisu kaa yahay wasfiguna waa kaa inoo soo sheegay oo macnaa laba nin baa kala warinaya labada nin waa mutacaasireen waa suurtagal inay kulmaan ay waxsaar kala maqleen waa suurtagal laakiin asal ahaan fii khabarin min alakhbaar iyo fii riwaaya min ariwaayaat maynaan helin iyagoo kala maqlay meelna kumaynaan helin inay ku kulmeen suurtagalkaa mooyaane ninka caynkaasa khabarkiisu xujama noqonayo waxaanu noqonayaa mawquufan ku la joojiyo mawquufnimadu ku aan lagu camal falinoo aan laba xujaysan markaa ayuu noqonayaa waayo waa munqadac inqidaac baa jira waxaana jira koladaani mar un aanay isba arag ee dani adag baa la malaynaya inay arrintani irsaalkii ruwaadda isaba badnaa ay tao waxaanu maqal uu imaka soo naqliyey waa sidadiina aanay jirin xataa yarida caleyhi ilaa uu ku soo arooro samaacu maqalkiisa oo wuxuu khabarkaasi agtiisa noqonaya mawquufan xataa yarida caleyhi ilaa uu soo arooro samaacu maqalkiisii minhu isaga uu ka maqlay waa ninkan kale lishayin min alxadiid shay xadiidka kamida uu ka maqlay ilaa uu helo taasi ay soo aroorto qala yaraaya aw kasura badnaaya fii riwaayati riwaaya uu ku soo arooro taasoo misrimaa warada kaa soo arooray oo kalaa na adigu kalaam kolle waa cad yahay usluubkuna waa usluubkii qarnigiisii tan uu kaba cabirayaa laakiin waxa weeyaan un ujeedadu waa kolley jawaabtiimu ku bilaabayaaye xadiidkan imanka ay isku haysaa meeshan isaga iyo qaa'ilkan farqiga udhexeeya waxa weeye labada mutacaasireenka ay suurtagal tahay inay wax kala maqleen ninkana aan tadliis lagu aqoon wixii ay kala maqlaan waxaa lagu xambaaraya muslim agtiisa ittisaal iyo maqal baa lagu xambaaraya kol haddii taasi jaa'is ahayd qaa'ilkan kalena qowlkiisu waxa weeye waxaa loo baahan yahay bal marba ha noqoto keliya dee hadday kasii badnaatona waabay min baabi awle eh inay dee helo un xadiidkan markaa naftiisa ayaan noqonaya xadiid kaleba ha noqdee isagoo ruuxan ka maqlay ama ay ku kulmeen meel markaasaa lagu xambaaraya ittisaal haddii kaloo taa la helin ixtimaalkan dee jira ee ah inay la kul inuu kulmeen inay suurtagal tahay isaga agtiisa itisaal ma keenaye inqidaac baa markaa laguma xambaaraya amarkiina wuxuu noqonayaa kaa mawquufka aan laba xujaysan ayuu noqonayaa bal markaa taas weeye kolley arrimahan baanu malaa u leeyahaa ibnu kasiir oo kale isagu wuxuu idhaha ee ibnu cali ibnu madiine markuu kaba xambaarayo wuxuu leeyahay samaaca caynkana ee itisaalka keenaya agtiisa wuxuu u yahayba aswad sixuu fardi u yahay oo xadiiskii haddaan taa laga helin saxiix agtiisa ma noqonayo bukhaari wuxuu leeyahay maya san muslim oo kale waa saxiix yeeli karaa oo asla sixa isaga shardi ma ahe laakiin iltizaam baa jira macnaa taamiciisa marka la eego uu ku socday oo kolkol buu xadiidkii intuu dhigto ayuu xadiid kala soo naqlinayaayo inna munaasaba baabkan aanu lahayne laakiin waxaa ku sugan oo laba nin oo halkan ay cani u dhaxaysay oo maanta wax kala maqlay oo meesha wuxuu ku caddaynaya me ninkan in ninkan ka maqlay samaaciisa xabn xajar kolley waxaa la arkaana malaa dee qowlkiisu malaa diraasa u yar wada baahan yahay kutubtiisa oo dhane laakiin nukadkiisa oo kale isagoo dee sheegay un ciddii qolooyinka kalaamka ismusaaristee magaca ibnu kasiir aan sheegin ayaa wuxuu yidhaha may e isaga naftiisu asla sixa shardi u yahay oo asla sixa siu shardi ugu yahay wuxuu leeyahay in badan taariikhdiisa iyo waxyaalo waxbuu ku celeeyaa taas buu isagu yidhaahay oo wuxuu kaba dhigaya isma asla sixa inuu shardi u yahay haddii imanka taa aan qaadino asla sixa ayuu shardi u yahay muslimna uusan kuma soconayo dee waxay ahaan layd ba axaadiisa muslimiin loo helin wax kale in laydhaha axaadiisani waa daciif oo kale agtooday kuba tahay dee kolley culimada san aan ognahaynan kaba warhayna waa axad asaxiixayn ummaddu dan labadan kitaabta muslim waxay aqbal bay kula kulantay bal naqdintoodii haba yidhaaheen madhabtaasaa raajixa ahe laakiin tan kale kamay dhigin dee wax masala axaadiisiisii loo daciifay hadday taso daciif keenayso waxay aan laydba inaan mansiladaa laba siin ee kolley xataa cibaaradiisa dee nukbo oo kale wuxuu kaba cabirin inuu qowlkaa bukhaariya qowlka mukhtaarka a yahay laakiin macnaa waa raajix iyo marjuuxun oo kale ama dee aswab iyo dee saxiix iyo asax oo kale in lagama dhigo bal kolleyna way noo socon doontaa weli waan si yar wadaya cibaaradiisa bal baabu sixati alixtijaaji bilxadiis almucancan baalka waxaa la arkaa dee tarjamada nawowi baale hadalkiisu wada socdaa hadalkii ma horreysiiyey oo carbintii bal horta masaladii buu suureeyey siay tahay iyo waxaa khilaafku kuma sugan yahay iminku markaa radintiisii bilaabaya wuxu uhi wahada alqowl qowlkani yarxamuka allah allah ku naxariisto kolleyna khitaab baa inoo soo socotay ilaa dee muqadimada bilowgiisii waxaan soo nidhi dee maan arag anigu meel dee ninkan ula khidaabayo o kale waloan maanta arkay intatimada muuqidada oo kale isagoo taariikhda khabib iyo kaba soo naqlinaya inuu leeyahay axmed ibnu salamonin dee rafiiqiisa ahaayo markaa rixlooyinkiisii qaar sii basra iyo tii uu qutaybatu ibnu saciid balaq ay ugu tegeenba laba socday inuu isaga bal markaa uu ahaa sababtiisa uu kuba dejiyo taasi ay tahay wax lagu fasiri karo inuu isagao laba jeeday axmed ibnu salamonin macruufan wahada alqawlu qowlkan yarxamuka allah fi bacdi qowlkan ah fi bacdi dacnin fil asaaniida asaaniida la dacniyo asaaniiddii marka ay tahay dee cantu ay ku dhex jirto qawlun qowl weeye mukhtaracu la ikhtiraacday isaga wuxuu leeyahay waa qowl aan hore u jirin la ikhtiraacdoo la samaysto mustaxdatun lasoo darisiisto isagoon hore u jirin iminka la samaystayo hayru masbuuqin mid looga horreeyana aan ahayn saaxibuhu saaxibkiisan laba yimi ilayhi ila hada alqowl cid uga horreysay ba adii jirin walaa musaacida cid ku caawinaysa oo macnaa ku waafaqsan lahu isaga ku caawinaysa oo u kaalmaynaysa min ahlicilmi oo dadka ahlucilmigaa kamida caleyhi calaa hada alqawlina aanu jirin oo macnaa cid ku waafaqsanna mama jirto horena looma odhanba waa qowl mukhtaraca wuxuui wadalika kaasna waxa weeye ana alqawla qowlka ashaa'ica taastan kale bal hadalka ibnu rajabna waxaa fiican ina eegta ama kitaabkiisan sharxu cilal tirmidi oo kale oo isagu tan cagta ayuu leeyihiba rag badan ba oo mutaqadimiintii buu soo naqlinay u leeyahy raggaas ayaaba aas hadee labadii raasiyeynkii abu xaatim iyo abu zurca iyo axmed iyo qolooyin kale uu leeyahy waabado qowlkoodii ee bal dee raggaas waaba ayo cidda kale khilaafsan ee qowlka wax ka duwan qabta ayuu isagu idhahaan wadalika ana alqawla qowlka ashaa'ica faafsan almuttafaqa caleyhi laysku waafaqsan yahay bayna ahlicilmi bilakhbaar dadka iyagu ahlucilmiga ah bilakhbaari wariwaayaati akhbaarta iyo riwaayaadka aqoonta u leh qadiiman kuwa horiya xadiisan kuwa dambaba waxa weeye qowlkaasi ana kula rajulin nin kasta oo siqatin siqa ah lagu kalsoon yahay siqaduna kolley waa ninka dee kulansaday labadii wasfie alcadaala wadab cadaalana waa kulansaday dabdina waa kulansaday kolley siqa marka la ydhaha taas weeye walow markii dambe kolley malaa qarnigii afraadba lasoo gaadho xufaadii axaadiistu markii dee riwaayadii intay sugnaatay dadkan dambe ruwaada ana kolkol ay barhkood ka soo baxeen rag musiyiin oo riwaayo un looga qasteen wax kaleba looga qastin inay yar taa fudaydsadeen oo dee dad aan markaa waktiga hore siqo lagu tirin jirin ay siqo ku tiriyaan oo waxa dahabi ayaa nin axmed ibn yuusuf ibn khallaad la yidhaaho oo tarjamo kule siyaro calaa ibn walaa mujabadka lixyo tobnaad ayuu tarjamo ku leeyahay min musnad alciraaq bu ab wuxuu kacba cabiray asheekh asaduuq almuxadis musnad alciraaq waxaa riwaaya ninka xagga riwaayihi isnaadkiisa daraaddeed imaamka baaraquni xaafidu casri iyo abi nucaym oo isna xaafidu casri ahaa baa raggii wax ka maqlay ee isaga u tegey wax ka wariyeyba ahaa macrifo kalena axaadiisu muu lahayn kutub rag badanna uu la gooni noqdo riwaayo badan buu lahaa waxay soo naqliyaan uu halkaa ku soo naqliyaa baaraquni isagoo masjidkiisii jooga waana ninkaa ee ay iyaga wax ka maqleen ee riwaayada badan lahaa inuu daaraquni weydiiyey saaca iyo midka keebaa weyn markaasuu daaraquni dadkii ku yihi baleeda sheekhini wuxuu leeyahay sedeed saac iyo midkiibaa mid kala saarayna aqooni taas bay ka ahayd haddana abi nucayn iyo abilfata ibn abilfawarisyo waa siqa yidhaaheen dahdi baa markaa wuxuu idhahaa siqadu markaa waktigaas iyo in ka horreysayba muxadisiinta ama raggii xufaadaas siqadii waxay iskaga idlaaqeen ninka dee masalan nin adigu mutqina wax ku samaciisu saxiix yahay ujeedadu axaadiistada ma kitaabkan inuu maqlay aqoon bayaanu u lahaanna waa wax la hubo oo dee nin mutqinina waa aqriyaye marka la eego diraaqda marka la qorayo magacyada dadka masjidka jooga la qorayana nin caadila ayaa ama cadli ayaa qoray magaciisa taas bay iskaga idlaaqeen laakiin raggii hore mutaqadimiinta ama ahla naqdi buu kaba cabiray siqadii agtooda waxay ku ahayd ruuxa horta alcadlu fii nafsi de waxa weeye almutqini lima xamala adaabitin lima naqal buu yihi waa ninka waxa weeye cadli fii nafsi subay waxan uu naqlinayo ee daabit ku ah welibana macrifo iyo fahm leh ninkaasa iyaga siqada odhan jireen waktigaa dambe iska fudaydsadeen oo ninkaa dee aan waxaa kala soocayn laakiin la arko inaan kutubta qaarkood uu riwaayo u leeyahay cid kaleo adduunyadaba riwaayo u aami jiray waktigoodii isnaadkiisa daraaddeed ayay siqa iskaba idlaaqeen marka la og yahay inuu kitaabkan maqlay ay taasi wax lahuba ay tahay haddaba siqadu waa ninkaas ana kula rajulin oo siqatin oo rawaa wariyey can misri mid isaga lamida xadiisan xadiis ka wariyey misriba wuxuu wadaa siqa ah wajaa-isun ay banaan tahayne banaanida halkani ay suurtagal tahay oo mumkinun waa isla mid markaa jaa-is iyo mumkin halkan lahu isaga liqaahu la kulankiisa uu la kulmay ninkan uu maanta wax ka warinayana ay suurtagal tahay oo macnaa istacasir bay ahaayeen iyo wasamaacu mid maqal wax ka maqlayna ay suurtagal tahay waa likownihima ahanshahooda jamiican dhammaan labadoodan kaana ay ahaayeen fii casrin waaxidin zaman keliya ay ku wada sugnaayeen wain lam yaatiyaanu iman fii khabarin qab habar bayaanu kuba iman min alakhbaar ama riwaaya min ariwaayaat anahuma ijtamaca inay labadooda kulmeen yani khabar min akhbaar kuba imanin de walaa tashaafaha bikalaami inay ku wada hadleen hadal oo iyaga hadal dhex maray ila yaanay riwaayad min riwaayaat kuwa sugnaanin be ninku kol haddii ay suurtagal siqo yahay labadooduba ay siqo yihin macnaha tadriista ay ka nabad galeen suurtagalla ay tahay inay kulmeen oo isku wakti ahaayeen fariwaayatu saabiqatu riwaayadaas cantaasi waa mid sugan weeye sanadkuna waa sanad muttasila wاlxujatu xujana biha ay bihadihi riwaayati laazimatu mid laazimay xujadii noqonaysaa oo xujadiina waxay noqonaysaa see la xujaysanaya ee laguma camal fariya mid laazimay noqon ilaa an yakuna hunaaka inuu meeshaa jira mooye dalaalatu dalaalo bayinatu cad macnaha waxayna tusayo cad ana hada raawiya raawigani lam yalqa inaanu la kulmin man rawaa canhu oo hadday labaduba isku casri ahaayeen laakiin dalaalo kale ay jirto inoo cadaynaysaa labadoodani inaanay kulmin aw lam yasmac minhu ama si aanu ka maqlin shayan waxba aanu ka maqlin hadday taasi jirto iyada dee laguma xambaarayo iktisaal xujadna laazimo kuma noqonayso ee markaanay dalaalo taasi jirin suurtagala ay tay kulankood siqana ay yihiin fa riwaayatu saadiqatu fa ama walamru mubhamun kol haddii uu amarku mubham yahay mubhamnimada wuxuu u wadaa cala alimkaani aladii fasara macnaa mid qarsoon oo ku ku salaysan un imkaankaa ama suurtagalkaa inay kulmeen ay suurtagalkeenu soo fasirnay isku casri bay ahaayeen inay kulmeenna suurtagal weeye dalaalo kale ma jirto o inoo caddaynaysa inaanay kala maqal fa riwaayatu riwaayadii cala asamaaci abadan markaa riwaayadaa iyagu dhexdooda ay wax kala wariyeen waxaynu ku xambaarantahay ama xaddatanii ha taalla ama can fulan haba taalle maqal ay wax kala maqleen guud ahaanba abadan xataa takuuna ilaa ay ahaato oo la helo addalaalatu dalaaladii alatii bayadna ilaa dalaaladaa aan soo cadaynay ah inay dee khabar min alakhbaar aan kala helo ama si un aan ku ogaano inaanay asal ahaan kulmin ama ninkani aanu kan kale wax ka maqlin ilaa taa la helo kol haddii arrintu mudaniyo iyo imkaankaasi jiro suurtagalkaasi jiro siqana ay yihiin xujadiina laazimay ku noqon sanadkee sanad muntasiruu noqonaya riwaayadna waxay ku xambaarantah inay labada nin kala maqleen taasay kuma xambaarantay فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته وللباب عنه والله سبحانه وتعالى على أعلم